تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan khiyaaray idilkiinbah meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa kalluumaysiga webiga qaababka kala duwan ee looga kalluumaysto noocyada kalluun ee ku jira farqiga u dhexeeya kalluunka badda iyo midka webiga fursadaha dhaqaale iyo maalgashi ee ka bannaan kalluumaysiga webiga iyo kaalinta kalluumaysigu uu ka qaadan karo shaqaabuurka waraysi aan la yeelannay qaar ka mid ah kalluumaysatada webiga jubba ayaan soo gudbin doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soomaaliya waxay leedahay laba webi oo kala ah jubba iyo shabeelle kuwaasi oo mara dhul gaaraya laba kun iyo sagaal boqol oo kilomitir mid walibo iyaga ka mid ah wuxuu maraa min saddex gobol shabeelle wuxuu maraa hiiraan iyo labada shabeelle jubbana waxa uu maraa gedo iyo labada jubba wadarta magaalooyinka waaweyn ee ay maraan webiyadan waxay sare u dhaafayaan shan iyo toban magaalo labadan webi waxay bixiyaan fursado dhaqaale oo muhiim ah sida waraabinta beeraha magaalooyinka iyo sidoo kale kalluumaysiga inkastoo si guudba aan si wacan looga faa'iidaysan webiyada kalluumaysiguna waa midka ugu liita guud ahaanba kalluumaysigu waxa uu g b d-ga ama wax soo saarka waddanku ka yahay boqolkiiba in ka yar labo halka kalluumaysatadu ama dadka ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumaysiga ay bulshada soomaaliyeed ka yihiin boqolkiiba saddex oo keliya tirakoobkan wuxuu badi ka hadlayaa kalluumaysiga dhanka badda taasi oo caddaynaysa in kalluumaysiga webiga uu yahay mid aad iyo aad u hooseeya oo xitaa tirakoobyo iyo daraasado aan laga samayn marka laga soo tago kalluunka badda kalluunka webiyadu waa khayraad rabbaani ah oo muhiim ah in looga faa'iidaysto dhanka cuntada dhaqaalaha iyo shaqo abuurka qulqulka biyaha webiyadan ee joogtada ah waxay aad u taageerayaan taranka kalluunka oo ah mid aad u badan ugu yaraan ilaa iyo lix kalluun oo kala duwan ayaa laga heli karaa webiyada jubba iyo shabeelle waxaana kalluumadaasi ka mid ah talebiya catfish crab fish water african langfish iyo kuwo kale oo magacyo soomaali ah looga yaqaano gudaha dalka waxaana soomaaliya laga heli karaa noocyada kalluun webiyeedka ugu qaalisan adduunka mar aan booqasho ku tagnay webiga jubba gaar ahaan tuulada kamdada oo dhanka galbeed ka xigta magaalada jilib ayaan ugu kuurgalnay bal siday kalluumaysatada webiga jubba ay halkaasi uga kalluumaystaan iyo dhaqaalaha ay ka sameeyaan qaar ka mid ah kalluumaysatada muddada badan noloshooda ku maaraynayay kalluunka webiga ayaana inoo warramay
aniga magaceega waxaa waaye keli malay baa lee dhahaa ilaan wax kale kama shaqaysto malaygan ka shaqaystaa haddeer maanta waxaan taaganahay magatuulada kamtaande oo jilibka xigo galbeed webiga qarkiisaan taaganahay hadda waxaa laga helaa sideed nooc noociisa barimada waxaa waaye baxal la dhahay waana yartahay waana guweentahay qortay waxaana ka xigaa maleemadoobaha waxaa ka xigaa shaarabka waxaa ka xigaa libi waxaa ka xigaa kanangoosi waxaa ka xigaa lusi waxaa ka xigaa uleenje sideeddaas nooca u kala baha haa iyo balan waxaana ugu faa'iido badan maleymadoobaha iyo shaarbaha iyo ballanta iyo libiga ugu faa'iido badan waxaa loo kalluumaystaa makaadin kow dheh shabaqa lama dheh cirmaan saddex dheh cirmaanka waxaa waaye geedaa lasku tahaa lasku tahaa waa lasku keenaa boq yaraa loo sameynaa hungurigaa loogu ridaa hungurigaasa u soo galaa mana ka bixi karo saasaa loogu kalluumaystaa cirmaankii shabaqan waxaa waaye buushaa la koraa waa la daadinaa waa ku aruuraa baroosiina loo dhigaa waa lagu soo bixinaa makaadintan waxaa waaye beer yaraa loo soo gadaa waa la gelinaa biyaha loogu tuuraa waa gaajaysin waa soo qabsanaysaa intaas noocaa loo qalqabanaa maleeya shabaqaa ka fiican shabaqa shabaqa waxaa waaye markiiba waxaa kuu soo gelaysaa haddaad haysato konton iyo lixdan iyo toddobaatana kuu soo gelaysaa ninkan markaad tuurto suna u geliso xabadaa kugu soo dhaca bes laakiin shabaqa ugu faa'iido badan waana faa'iidadiis deg deg waaye macnaha waxaa waaye qofka maalintii hadduu shabaq kuu haasto shabaqa ilaahay isoo toosiyo maalintii konton ama lixdan dollar toddobaatan dollar boqol dollar waa soo heli kartaa haddii oo ilaahay kuu soo toosiyo aniga waxaan ku qabsaday beeraan ka gatay naagta aan qabo maleaan ku guursaday ilaaha ii seelay ilmana waa ii dhashay kadib beeraan ka gatay beeroo labaatan iyo saddex darabaan ka falan hayaa beertana markii ugu yar tahay markii sanadkii waxaa keeni kartaa ilaahay ii seelay konton loor oo dhaay ah lixdan loor oo dhaay ah xaragna waan ka gatay venti berventi ah ayadoo dhan waa wareejiyey macalmusqul aada kulli guri guriyaan ka gatay guri oo weyn ah waa wareejiyey waana dhasay wax kale kama keenin waxaas maleegaasaan ka keenay si fiicanaan ugu degan yahay mootaan ka gatay laba mootaan ka leeyahay laba mootaan ka gatay malaygalan ka gatay wax malayga wax wax fara badan boostaan soo dhuftay kontaraanso laakiin wallahi malayga wax iga faa'iido badan waalu waaye intaan umrigay hadda anagoo dhallinyaraniman soo bilaabay hadda maanta waxaan jiraa toddobaatan lixdan sana jira mana dhaafa umrigay la iman karaa maan intaas wax kale kama shaqeeyo kalluun leh magacayna keli malay allaa liidhaa malayga keli malay waxaa luu biyo markii ninkii arkaay wax kale kama shaqeeyo malayga keliyan ku shaqeeya webiga qartaaganba ani haasuu daris ah
xilliyada kalluunka ugu badan ee webiga laga helo
waxaa waaye biyaha markuu biyaha uu badan yahay malayga meel kastaas ka bixi karaa laakiin biyaha markii gooyo oo qarka isku tuuro waa ugu faa'iido badan tahay meel baxsanaya male wixii soo dabtaba shabaqii aad dabtaba malaygaa soo cabaaraa saasaa ugu faa'iido badan
Ee, maadaama ee, bulshooyinka soomaalida badankood ee, ay ka faanaanba guud ahaan inay kalluunba cunaan ama bad ha ahaado ama webi ha ahaadee hadda adinka ee, wax soo saarkiina kalluunkaa soo saartaan yaa macaamiil idin ah oo dadka ugu badan oo idinka iibsado ee, kalluunka waayo
meel kasta ayaa loogu imaanaa haddaaya lagama imaan jira laakiin hadda markii malayga wax kastoo lagu arkay faa'iidadiisa iyo daawadiisa la arkay waddanka soomaaliya meel aan laga gadan karin ma jiro maqaayaasha taa waa lagu duwa fursadaha dhaqaale iyo kuwa maalgashi ee ka bannaan kalluumaysiga webiga inta badan kalluumaysatada webiyadu ma haystaan qalabka jilaabashada sida saxiimadaha badina waxay isticmaalaan qaabab taqliidi ah sida inay daadiyaan shabaag iyo inay ku kalluumaystaan maqaalin sidaa oo ay tahayna dhaqaale aad u badan ayay ka sameeyaan waxayna kalluumaysatadu ii sheegeen in qofku haddii uu webiyadu u soo iibsado qalabka casriga ah ee jilaabashada uu dhaqaale badan ka samayn karo
webigan horta khayraad waa ilaahay subxaana wa tacaala ayana siiyey maasha allah qalab keli unbaa koo reeba karaade haddii qalabkaagii makaadimahaagii iyo shabaqaagii iyo buushkaagii iyo waxaagaba aad wadato meeshid rabta ayaad ka gelaysaa waxaada waad kala baxaysaa cid macnaha ay ku dhihi karto hayesee waaye maxaad u gashay iyo intayd ka imaatay iyo waxba ma jiraba iyo buushkii aad ku gali lahayd ilan waa webi doon la-aan annaga hadda doon maba qabne buush waxa jiirgaama ayaan soo gadanaa laba iyo toban xaba jiirgaamahaasaa la isku xiraa kuwaasba haddaa wadato madaxaadaa kuu saaran webiga meeshaad gaartidaad ka galaysaa malaayigaad rabtana waad kula soo baxaysaa cidaad rabtaad ka gadanaysaa waxaad cuno aad u rabtana xaafadadaad u qaadanaysaa wax ka hortaagan ma laha dhaqaale waa ka samaysan kartaa waxaad doontaad ka samaysan kartaa baahada hadda ayna hayso waxaa keliya ah in malaayiga la dhoofiyo keliya aan macnaha aan u baahannahay taani ma hayno malayga waa gagoynaa dareerinaan ka dhignaa haddii la heli lahaa warshado oo horumarin oo la heli lahaa oo wixii keedan laheedn aad bay u fiican laheed dhanka wilaayada haddii laga helani hataa berkada inaan samayno naloo sameeyo oo oo malayga aan ka keedsano hataa waan keedin karnaa hadda xabad malay haddaad soo qaadid meel aad ku ridid horuu ku dhaldhalaa asaga markiiba wuxuu dhalaa hadduu u baado kun waa dhali karaa laba xaba wuxuu leeyahay makiin la dhahay makiin makiinta caloosha ugu jirtaa haddii la daadiyo hadda macnaha taa ilaa toban kun wuu iska dhalaa marka laakiin ma- barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay dhaqaale anigana dad beeraleyan iska nahay beeraha markaan soo falano waa imaana webigaan galnaa malaayigaan kala soo baxnaa waa raqaan ka qaadanaa wixii aan cabi karno wixii aan gadan karno waa gadanaa mala macaamalaadkayna hoose saliid saliidii iyo sokortii iyo wixii aan marka ka qaadanaa laakiin malaayig waa iska dhooban yahay se wuxuu u baahan yahay keliya qof oo maalgeliya warshado iyo waxaas in la helo malaayig markii lasoo saaro keedintii iyo wixii marka haddii dibadaha ay kuu gaaraan lacag badan baad ka helaysaa adna waad ka faa'iidaysaa horumar badan baad gaaraysaa laakiin ma hayno waxaas cabooday noo diidan tahay shabagayni iyo buushkayni iyo waxaan ku agnahay ma kaadan wax la koobi kara ma aha maanta haddaa imaata ad hadda naftirkaaga aad socoto hadda haddii qalab aad la imaatid aad meesha gashid waad ka dhargaysaa haddaad rabto cunid anagu kiilaad ma naqaano hal hal xabaan u gadaynaa halka xab waad soo bixinaysaa dhag hayo meeqaa iga siinay meel hangeynaan la'anahay moogiye wax iyo dad nooga iibsado ma- wax wax nooga dhaqaalo badan maba jiraba maalinkii hadda toddobaatan dollar aad soo saaratid reerkani maraqii iyo hilibkii uu kuu yaalo maxaa maxaa kaa maqan Haka marka waa maxaa- waxaa waay kolley teknolojiyadii aan u isticmaali lahayn oo aan uga faa'iidaysan lahayn keliya mooye annaga maanta waa ka dharganahay weliba wa- waxaan dhihi lahaa dadka hadda lacagta qabo lacagtooda tahriib iyo wax ay ka bixinayaan oo hadda dibadaha ay aadayaan shabaqi iyo doon inay soo gataan oo webiga noola imaadaan oo maanta cidkaa reebaysa ma lehe shabaqaaga iyo doontaada la imow maal gasho maalintii lacag ka soo saaro hadda annagoo shabaq yaro oo buush yaro aan iskara rakabni wadana maalintii toddobaatan ka xisaabtami haynaa ka waranba adiga haddaa imaatido doomin iyo shabaq aad wax wadato matoor aad wadato hadda milyamaad waay waxaad meesha ka helaysid wax la koobi kara ma ah marka waxaan kala talin lahaa dadka ay isleeyihiin inaan waa haajiraynaa oo oo dimidahan dhaqaale ka raadinayna waddan kalean raadinayna ay leeyihiin war annaga idinkaga soo horeyna webiga noo imaada doomin iyo shirkadooyin wax noo keena webigaan ka shaqaysanayna aan ka dherigno xanta badan aan ka samaysano annaga ilaahayna siiye khayraad waay waa dhooban yahay haddee s- dadaalkaas waa rabnaa idinka naftirkiina inaan la qaadataan dadka ay isleeyihiin dibidaha baa dhaqaale jiro ha marka gaalada haggooda yaa loo ordin webiga ha la imaado insha allah inkastoo gudaha soomaaliya aan aad looga isticmaalin kalluunka webiyada haddana waxaa ka bannaan fursado dhaqaale iyo kuwa maalgashi kalluunka webiyada waxaa aad looga isticmaalaa waddamada afrika haddii si wacan loo qalajiyo ama loo qaboojiyana waxaa loo dhoofin karaa dalalkaasi sidaana waxaa looga samayn karaa dhaqaale aad u badan sharikado aan badnayn ayaa hadda ku dhiiraday maalgashiga mashruucaasi oo kalluunka ka jilaabta qaybo ka mid ah webiga jubba kuwaasi oo wax soo saarkooda u dhoofiya qaaradda afrika Een, kalluunka oo webiyada aad u fara badan yahay ganacsina waa geliya marka aniga iyo saaxiibaday waxaan sahan ku tagnay wadamo badan oo afrika ku yaala si aan u soo aragna bal waxa waddankeenna yaalla aan u iibgeyn karna macnaha waxaan dhahnay maxaan dhoofin karnaa oo haysana soomaali marka waxyaabaha ay dhoofin karto waxaa ugu horreeya kalluunka macnaha ma aragta marka maxaan dhoofin karnaa su-aashaasaan waxaan ka dhex helnay in loo qabo baahi yacni kalluunkan la qalajiyey in laga jecel yahay afrika aniga waddanka aan ka imid ee norway wuxuu ka helaa sanadkii lacag ka badan boqol iyo shan iyo labaatan milyan waddanka nigeria ay waxay usoo dhoofiyeen kalluun la qalajiyey anigu fakarka kalluunka iyo waxyaabahaas waxaa kala imid norway Een, waayo inaad wax soo iibsatid ugama bixaysid gaajo waa in aad macnaha heshid waxaad iibisid markii aan soo marnay wadamo badan oo afrika waxaa noo soo baxday inaan u iibgeyn karno kalluunka noocyadiisa kala duwan khaas ahaan inay aad u cunaan kalluunka webiga Een, annaguna sidaad ogtihiin soomaaliya waxaan leenahay laba webi oo dhaadheer dadku markay kalluunka ka hadlaayaan ma xasuustaan webiyada badday ka hadlaan marka waxaan leenahay sidaad ogtahay laba webi oo dhaadheer jubba iyo shabeelle Een, waxaan ku raacnay kalluunka webiga laba arrin kow iyagoo dadkan maaragtay een, aan suuqa aan u wadno laga jecel yahay iyo inuu ka raqiisisan yahay kan oo ma aragta badda iyo inuu jalintigiisaba yar yahay oo aysan dadku ku baraarugsanayn run ahaantii waxaan samaynay waxaa la dhihi jiray webiga oo jubba aan ma aragtay ka bilownay macnaha hooshii waxaan keennay qof expert ah oo bara dadkii meesha deganaa habka loo qalajiyo malayga sidoo kale ganacsadahana waxa uu sheegay in dhoofinta iyo ka ganacsiga kalluunka webiyada uu yahay fursad dhaqaale oo inta badan soomaalidu aysan ku baraarugsanayn tartan sidaasi ahna uusan ka furnayn marka loo barbardhigo ganacsiyada kale ee soomaalidu ay isku hirdinayaan
soomaalida sidaa og tahay waxay leeyihiin baddaas ma aragtay qiimaha badan oo kalluunka ku jira qaarkiis halka xaba saddex milyan oo doolar la galo malaga yar la yidhaahdo bluefin tuna xabadkiisa waxaa lagu kala iibsadaa suuqyada china iyo jabaan 3 milyan 4 milyan aa lagu kala iibsadaa marka haddii ay kaas damci waayeen u malayn maayo ma aragta inay damcaayaan ma aragta soomaalidu xagga kalluumaysiga uma soo uma jajabo sidoo kale fursadaha dhaqaale ee ka bannaan kalluumaysiga webiga waxaa ka mid ah in kalluunka webiga oo ah mid ku noolaada biyaha macaan loo dhaqan karo sida xoolaha nool oo kale loona samaysan karo waro iyo barkado haddii gaadiidka culus ee baldoosarada loo helana loo samaysan karo harooyin waaweyn oo lagu dhaqi karo kalluunka halkaasi oo uu si aadaha ugu tarmi karo sida ayaana looga samayn karaa dhaqaale aad u badan kalluunka tale biyaha ee biyaha macaan ku noolaada wuxuu dhalaa xilli roobaadka wuxuuna halkii mar dhali karaa boqol ilaa kun iyo shan boqol oo kun ugu badnaanna waa afar bil gudahooda halka kaadfishkana uu halkii mar dhali karo kun ilaa iyo labaatan kun oo ukun inta u dhexaysa si la mid ah midkii hore isaguna waxa uu dhalaa sannadkii laba jeer taleebiyada oo kale waxa uu in la cuno ku gaari karaa afar bilood halka kaadfishka in la cuno uu ku gaari karo saddex bilood oo keliya ah waana fursad dhaqaale oo muhiim ah
waxaan aad iyo aad iskugu taxluujiyey inaan sektorkaas qaybtaas webiga kalluunka webiga inaan wax ka qabto ilaa iyo heer baan ka gaaray markii anigoo bilaabay inaan reer tuulooyinka inta god weyn inta la qodo kalluunka yaryaroo malmadumahaasaan kuu sheegayo kaleeta ah oo lagu soo rido qashinka babayga cuntida iyo berisa kaa soo haraya iskaga tuur meeshaas waxaasuu iska cunayaa markuu hadhowto hal kiilo kuu gaarana kala soo baxa waxaa la yidhahdaa marka extensive farming oo waa caadi oo godkaas inta qodata iskaga gidatid iska arursatid waa farming oo iska sahlan weeyaan waxaa taa intensive farming baa jirta oo industriyaalay sida wax alaabta u baahan tahay oo magaranaysaa warshadayn ha oo dee qalab tira badan ba ninkaana hadda baa kaa sheekayn doonaa oo isaguna arkay dhowr dal baan ugu tegey waxaan u tegey hungary baan ugu tegey barashadiisa u tegey waxaan u tegey thailand baan u tegey wax maanta halkan intaan aan ku sharaxo aan ku koobi karaya ma aha marka wax ugu weyn oo la beerta masala tarabiya oo kaleeto waa kalluunka aad isku dhaldhala isku dhaldhala isku dhaldhala afkeena ka dhashaa oo kubda afka ku qaadaa marka buur weyn baa loo samaynayaa god weyn oo shabaq baa lagu ridaya biyi baa ugu jira markii la rabo marka in laga soo qabto brud soo beleeda waa wax wax dhala bis waxaa ku jira hal nin laba nin baa ku jirta oo dad laba ah wax kaleeto looma ogola kalluumaysatada webiga oo aan weydiiyey haddii ay tijaabiyeen beerashada kalluunka ayaa waxay ii sheegeen inaysan hadda ka hor isku dayin sidoo kale kalluumaysatadan ayaan wax ka weydiiyey hababka ay u kaydsadaan kalluunka marka ay soo jilaabtaan kadib waxaana booqannay guriga mid ka mid ah kalluumaysatada oo markaa u kaydsanaa kalluun la qalajiyey wuxuuna iiga warbixiyey sida ay u qalajiyaan
macnaha waa hawaaye alxamdulilahi hawaaye malayga markaan keeno haddaan wixii gadanaya aan gato wixii iga hiro oo soo dhintayba waa diriirimanaa waa saafa waa diriirimanaa saddex maalin ama laba maalina oraxda aan dhigaa waa keedana saasaa laga gadaa macnaaha dabeesha leewaay waa- waa saafana markinkeena waa madahgoyna waa saafa dabeeshaan dhiga waa qalala qoraxda markay qabto iyo dabeesha waa qalala markaasaan midda u qaadana waa dareeri mana qoraxda lankalawira saasaan ku keedana ayadoon la marin casbo iyo waxba aan la marinin dabeesha oraxda leenka keedana wax aan haysana male basbada iyo kashakaja waxaas ma haysano dabeesha leewayo oraxda leewayo kadib marka sida loo isticmaalo iyo isticmaalkiisa waxaa waaye neefka siis uu kala weyn yahay waay marka dareerinka hadduu yar yahay oona qoos oo canfacahay hal neef waa gadana kan yarka ah kii weynkana markuu weyn yahayna oo qoos weyn ah waa gadana ama hal doolar ama laba doolar siisoo kala weyn yahay loo kala gadana waay.
sidoo kale kalluumaysiga webiga waxa uu shaqo abuur u yahay dadyow badan oo isugu jira kalluumaysatada kuwa ka sii iibsada ee ganacsi ahaan u qaata dad badan ayaana tahriibka uga baaqsaday kalluunka webiga oo uu shaqo abuur u noqday kuwaasi oo hadda ka maareeya noloshooda iyo nolosha qoysaskoodii rabaa inaan dadka u tusaale dhigo ganacsiga een, kalluunka faa'iidada uu leeyahay iyo ganacsigiisa Een, sidaa ogtihiin een, aniga ahaan ganacsigan waxaan aad ugu mahadcelinayaa alla subxaana wa tacaala Een, aniga xarunteeda waxaa ka shaqayso ugunaan toban dhalinyaro ah waxaa sii dhiiri ah dhalinyaro een, malayga doonato oo soo qabato oo habeenkii baxdo oo la ambixiyo safar loo diro gawaari la saaro cidda bilkada loogu reebo sidaas aa ka mid ah Een, kalluunka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood annaga mid ciirin baa ku gadnaa midna asigoo bisil waxaa ka soo xigo asigoo wuxuu leeyahay een, een, shaqooyin badan shaqooyinkaas waxaa ka mid ah asigoo sida nadiifka ah loo gado ee ha ahaadee hilibkiisa caadiga ama hal door laba door saddex door sida loo kala gado Een, dad kastamarka nagu ah sanadkan nagu soo xirmane aad bay u fara badan yihiin shaqadan waxay tusaysaa inuu dalka kheyraadkiisa uu aad u wanaagsan yahay faa'iidada badan weyn oo leenaha waxaa waaye een, dhaqaalihiisa ayaa waxaa kow ka ah in dhallinyarada fursado badan ay ka abuuran karaan aniga hadda waxyaabo badan aan isku dayay inaan qabto ama inaan waxay ahayd fikro badan waa lahaa inaan tahriibo inaan meelo kala galo balse een, alxamdulilah fikradeyda waxay maanta kusoo talatushay inaan dalkayga wax soo- wax wax soo saarkiisa aan bannaanka usoo baxsado kalluunka webiga wax badan ayuu kaga duwan yahay midka badda dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan intuba inta badan dadyoga ku dhaqan webiga jiinkiisa maadaama ay ku nool yihiin dhul kayn ah oo dhir badan xanuunnada dhulkaasina ay aad u badan yihiin waxay kalluunka webiga u isticmaalaan qaab mindaawaad ahaan ah waxayna siiyaan bukaanada la ildaran hargabka maleeriyada dhabar xanuunka iyo xanuuno kale qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaana inooga warbixiyey arrimahaasi een sax waayni haddaa i weydiisay labada kalluun kan badda iyo kan webiga farqiga u dhexeeya horta kan badda wuu cusbuu ku nool yahaye bannaanka haddaad soo bixisad horuu ku dhimana meel kale maba ku noolaan karaba kan biyi macaanuu ku nool yahay haddaad soo bixiso gurigaadaad geysanaysaa fiiri hadda habeenkii amal markaan keenno saddex saa habeennimaan keennay dadku waa la wada jiifaa baafaan u samaynaynaa marka baafkii biyaan ku shubaynaa waa iska dhex dhigaynaa ilaa beri waa iska rafanaa asiga beriyaad u imaanaysaa waa qaadanaysaa waad gadanaysaa maxaa kuu soo xiray marka kan badda hadda wax subag ah ma laha kan laakiinse waxaa waay hilibkiisana waa cunaysaa subugiisana gaaradba u gadanayba subaga waa ka saaraysaa digsaad u yeelaysaa asagani baruurtaad dhalaalinaysaa jirgaamaad ku shubaysaa waxaad leedahay subag malahay subag malahay subag malahay waa laga iibsana maxaa kuu soo haray aniga hadda caafimaad ahaan malaari maba iska daaweynaba aslanba malaari kaniin soo gad iyo irbid raadi iyo kana markaas maba naqaana isbitaal maba rabnaba malaayigaan soo bixinaynaa malaayiga madowga marka sanad baan u tirinaynaa meeqaa amaluu jiraan isleenahay kan hoogaa dhinacyaashu ku gaduudinaa marka midka weyn dabkaa la saara waa la karanaa maraqaa lagu cabaa hilibkaa lagu cunaa uniga aad ogeed hadda qarqaraayo malaari iyo waxa aad isleheed subaxii waaba waa waa kaad jiimyaashuu jiraa cambuu raadsanhaya waa ordi hayaaba Haddee ka- annaga faa'iidadayna caafimaad ahaan maleeri waa lagu daaweeyaa hataa haddaa isleedahay caloosha Eh, waxaan rabaa inaan aniga aan is- eh, a- a- caloosha kaa fadhiso waxaad eh, maraqaad abaysaa calooshi waa waa nadiif hadda madax hadduu ku xanuunaya hataa haddii caloosha ku xanuunaysa hataa indhah aragtida hataa wuu uroon yahay hataa neerfaha wuu uroon yahay warta hadda wax la koobi karaba maaha haddii hadda la- waa lagu faaloonaa la dhaho faa'iidadiisa ma dhammaanaysaba wax la koobi kara maaha annaga waxaan meesha ku degannahay farmashiin ma naqaano daawo ma raadsano waxaan meesha ku degannahay kalluunkaas ayuu nocni waa iskugu daaweynaa anaga kaynu cusbo ma laha macaan waay marka aad soo bixisid isku midba ma aha isku baruur ma aha isagaaba macnaha malaay madowga ballanta ma- hadda mar malaarida oo kale malaay madowga loo isticmaalaa haddaa aragtid malaariya iska aragtid malaay madowga caloosha hadday kaa fadhiso malaay madowga ballanta ayada subag waayba haddaad dib- dibka markaa saartid hilib maba arkaysidba subaguu noqonaa si dhayada dhanba subag waay sidoo kale waxaan la kulannay dadyow iyagu hore isugu daaweeyey kalluunkaasi saan oo kale mar dhow iyo malaarian jiifay malaariay haayati malay madowga liin sibii liin karii maraqshe badan liin bari maraqiya dhammi haddii mar labaada liinka celiyey maraqiya dhammi ilaahay caafimaad aa iinkasiiy alxamdulilah ma aniga hadda reer kamdaanda danahay hadda weeshan oo aad aad injeedu way marka cooskan jinigan kuroon gurugun inan shandaro hirinta waxas jira dhanba ma wajiraba aniga keli ku saarkaan hilibni makasaan hilib geel makasaan iri makasaan loc makasaan maba lagooriyo tuuludaan un kamdaanda ma isticmaalan malaagas un keli ba isticmaalan daawadaan asi niingay raashinkaani asiga niingayba alxamdulilah ilaahina caafimaada niinkasi alxamdulilah dhibi haddi noo hay mijir kheyr waay daawada mayka daraane oo malayga ah bahali oo ukunta uurkanka jirta isan ukunga dhahaasan una may dhahaane makiin makiintas marka macnaha lakalaan kale oo malaaya la gedgediye laka gedgediye subuqi oo malaayga la gedgediye lakalaan kale waxyaalaha daawada oo eta oo marka macnaha madaawad wey waxyaalaha madaawada may laka rabe marka macnaha on la isticmaalo rigi isticmaalo oo laciifka tabanaayan inhii marka maanaa regga dhanba bahashaas un roonta wabaalas regga uli xaaska le aad iyo aad in daa'imo aad iyo aad aan ka faylanya hadda kobaanka jirib markaan koo imay arage oo bahal ii baldhaa makiinta iga bixi makiinta iga bixi makiintaas in wahi faa'iida la tali haddii ogaanin iga bixi madhafa bahashaas makiintaas daawo waaye malay madoogini saas oo kale si faa'iida si horaan sin sheegni waaye oo hata kaada dhiigta maraqa la isticmaalo hata may aragay in maraqa markii isticmaali hata kaada dhiigtina oo baaba'di kaada dhiigta tahal tijaabiyo nanki kaada dhiig haydina malaay madowga an karsado maraqshe dhammo haska tijaabiyo baabaada insha allah haddii ilaahay dhoo dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaan weydiinay waxa ka jira in kalluunka webiyada daawo ahaan loo isticmaali karo iyo haddii cilmi baaris caafimaad ahaan lagu ogaaday waxtarkiisa wuxuuna doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed inoo sheegay in faa'iido ka badan inta ay hadda dadka u isticmaalaan ay ku jirto kalluunka webiga haa waa sax ee cilmi ahaan in malayga webiyada laga helo uu yahay cunto caafimaadka u roon oo leh awood daawo oo dabiici ah ee waxaana lagu taliyaa in si joogto ah loo isticmaalo ee waxaana daraasado ay sameeyeen hay-adaha kale ah w h o a h a oo laga soo gaabiyey american heart association iyo n i h ay muujiyeen daraasado ay sameeyeen ee in malayga webiyada uu hodan ku yahay faytamiinka loo yaqaano omega 3 fatty acids kuwaasoo sameeyey daraasado muujiyey ee kalluunka webiyada inay yareeyaan khatarta cudurrada wadnaha ee kor u qaadista caafimaadka maskaxda ka hortagga bararka caabugyada iyo taageeridda lafaha iyo neerfaha maadooyinka uu ka kooban yahay malayga webiga waxaa ka mid ah ee borotiinada noocyadooda kala duwan omega 3 fatty acids vitamin d vitamin b 12 vitamin A, selenium, phosphorus, iodine, zinc, magnesium, calcium iyo iron nooca birta ee samaysa hemoglobinka ama dhiigga cas loo yaqaano ee liiska cudurrada uu malayga webiga uu daawada u yahay ama uu ka hortago ayaa ah cudurrada wadnaha ku dhaca gaar ahaan wadna istaagga ama waxa loo yaqaano heart attacka xanuunka xididada dhiigga loo yaqaano arteriosclerosis dhiigkarka ama hybertensionka waxa loo yaqaano wadna garaaca zaa'idka ah ee sidoo kale cudurrada maskaxda ku dhaca depressionka murugyada walbahaarka iyo welwelka xusuus la'aanta alzheimers diseaska cudurka loo yaqaano daalka maskaxda soo wajaho sidoo kale cudurrada neerfaha ku dhaca ee daalka neerfaha suuxdinta qalalka ee koritaan xumada caruurta soo wajahda ee sidoo kale cudurrada uu daawadu u yahay waxaa ka mid ah lafaha iyo muruqa xanuunka lafa jileeca ee loo yaqaano osteobrosiska ee lafaha dhaawacma si fudud ku dhaawacma isla markaasna ee jaba ee sidoo kale vitamin d deficiency vitamin d-ga hadduu yaraado malayga webiga dawo ayuu u yahay ee daalka murqaha ayuu aad ugu fiican yahay wuxuu sidoo kale u fiican yahay cudurrada ku dhaca indhaha ee aragga oo daciifa khaasatan dadka da-da ah ee indho la-aanta habeenkii loo yaqaano night blindnesska indhaha oo culeysyo soo wajahaan aragga oo qofka uu khafiif ka noqdo ayuu aada ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay malayga webiga cudurada maqaarka ku dhaca sida finanka qoyaan la-aanta maqaarka soo wajaha nabraha maqaarka ee loo yaqaano egzemada ama maqaarka oo gaduuto calaamado nabro yeesha sidoo kale cudurada dhiigga ku dhaca ayuu aada ugu fiican yahay sida malaariyada oo kale oo ku dhacda dhiigga cas sidoo kale dhiig yarida ayuu aada ugu fiican yahay nooca anemiyada loo yaqaano gaar ahaan nooca vitamin b 12 iyo ironta ayuu aada u bixiyaa sidoo kale wuxuu u fiican yahay dhiigkarka ayuu dejiyaa sidoo kale dhiid socodka aan caadiga ahayn oo markaasi dadka dhiigbaxaya ayuu u fiican yahay sababtoo waxaa ku jira vitamin k iyo omega 3 ayaa ku jira sidoo kale wuxuu u fiican yahay kansarka maqaarka ku dhaca qaar ka mid ah nooca maqaarka nooca naasaha ku dhaca nooca mindhicrada ku dhaca iyo nooca qanjirka ragga brostataha ku dhaca ayuu aada ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu aad uga caawiyaa dhibaatooyinka xagga taranka hoos u dhaca xagga shahwada ragga waxa loo yaqaano infertilityga ama dhalmo la-aanta soo wajaha iyo dhibaatooyinka uurka haweenka vitamin d iyo omega 3 ayaa aad uga buuxa sidaas daraaddeed waxtar badan ayay u leeyihiin sidoo kale dhibaatooyinka kalgoosyo xanuunka zaa'idka ah dadka da'da ah soo wajaha ayuu u fiican yahay malayga webiga waxaa loo yaqaano artritiska ama xanuunka kalgoosyada ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay faa'iidooyinka caafimaad ee sidoo kale kalluunka webigu uu leeyahay waxaa ka mid ah in lagula dagaalami karo kaneecada iyadoo kalluunka taleebiyada lagu beerayo keliya meelaha biyofariisadka ah sidaba uu sheegayo mid ka mid ah aqoon-yahanada dhanka kalluumaysiga tilaabiya waxyaabaha aadka looga faa'iidaystay u macaan badan tahay waxaa waaye kaneecado kale hadda iyo cayaanka marka lala diriraayo biyaha dhiiqadaha ee magaalada dhex hoorda maaragtay ama seawageska oo macnaha magaalada wasaqda iyo soo deysa magaalada iyo maarag haddii lagu dhexdida isugu awoodowna inuu ku noolaado galabta u jirta wasaqdaas waa ku dhex bacaysa macnaha kuma dhimanayo macnaha wax ka sii daran kaneeca kuma dhalan karto ininta marka dhigato waa cunaaba ininta quudanaaba
barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay kulan dambe ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
صورة مضيئة إبداعها ينساب